لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين عشر كأنه وحكب الأبنية آية بقول لباتني أفراد من سورة البقرة qaala allahu tacaala waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu soo sheegay aayadihii hore aan soo qaadanay nicamtii tirada badnayd reer bani israa'iil ilaahay ugu nicmeeyey markii ilaahay inoo soo sheegay say siday ahaayeen reer bani israa'iil oo nicmada ay u qaabilin jireen ama uga horgeyn jireen kufri iyo canaad iyo gaalnimo ay ula imaan jireen munkaraad xagga aqwaasha iyo xagga acmaasha ah ayaa hadda waxaynu soo gaarnay qisadii nebiyullaahi ibraahim abil ambiyaa ambiyada aabbahood ahaa ambiyadu ka soo farcameen nebiyullaahi ibraahim kaas oo yahuud iyo nasaaradu ay sheegtaan inay isaga macnaha u nisbo sheegtaan oo isaga waddadiisa ay hayaan oo nebiyullaahi ibraahim ay fadligiisa qirayaan marka hadday run sheegayaan oo nebi ibraahim waddadiisa ay rabaan waxaa waajib ahaan lahayd inay raacaan oo ku waajiba inay raacaan nebiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam diintiisana ay qaataan la-anna nebiyullaahi moxamed waa ducadii nebiyullaahi ibraahim markuu ahluxaramka u ducaynayey sidaynu gaari doonno wamaca daalika nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa duriyaddii ka farcantay nebiyullaahi ismaaciil abtiriska halkaasoo ku mar ah markaas waxa weeyaan nebiyullaahi moxamed isaga ku taagan waddadii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam marka waxay ahayd inay sidaas ay yeelaan oo nebiyullaahi moxamed rumeeyaan oo ay raacaan qaala tacaala waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun wadkur waxaa ka sheekaysaa bay ka dhigan tahay id waqti ibtalaa uu jirabay ibraahiima ibraahim ou jirabay rabbuhu rabbigiisu uu jirabay ilaahay ikhtibaar iyo itixaan uu addoonkiisii nebiyullaahi ibraahim ilaahay uu jirabay nebiyullaahi ibraahim alkhaliil waxyaalaha lagu jirabay waxaa la tilmaamay inay ahaayeen waxyaalo awaamir iyo nawaahi ah waxyaalo amare la saaray iyo waxyaalo laga reebay fa atamahunna baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ibraahim waa taam yeelayoo waxyaalihii id ibtalaa ibraahima rabbuhu ilaahay marku jirabay bikalimaatin kelimaad ilaahay marku ku jirabay oo ku itixaamay fa atamahunna waa taam yeelay nebiyullaahi ibraahimo qaama bihinna khayra qiyaam wou u qumay qiyaam iyo istaag sidii ugu wanaagsanayd buu uga soo baxay weeyaan arrimihii lagu itixaamay marka ilaahay sidaasu innaga inoo sheegay kelimaad baa laga cabiray tafaasiil kale lama gelinin culimmada mufasiriintu qaar waxay dhaheen awaamir iyo nawaahibi arrinta ahayd oo nebiyullaahi ibraahim la yiri macnaha awaamirtaasna fuli nawaahidaasna ka tag culimmada qaar waxay dhaheen kelimaadkaasi waxay ahaayeen arrimaha waxaa ka mid ahaa bay dhaheen madaxa inuu timaha ou sidaa u kala dhambalo shan arrimoodoo xagga madaxa la wada xiriira shaaribka inuu iska manqaseeyo oo iska jaro siwaagii iyo cadaygii inuu la yimaado madmadashadii iyo luqluqashadii inuu la yimaado sandaarsigii inuu la yimaado shanta arrimoodoo xagga madaxa ka imaanaya iyo shan arrimoodoo jirka kale ka imaanayo khitaankii iyo gudniinkii weeyaan nabiyullaahi ibraahim waa isa isguday taqliimul adfaar ciddiyihii oo layska jaro kilkiladii timaheedii oo layska tifo timihii hoose oo layska xiiro iyo istinjadii shantaas oo jirka kale la xiriira iyo shantaa hore ayaa culimmada mufasiriinta qaarna ay tilmaameen si kastaba ha noqotee ilaahi subxaanahu wa tacaala innaga wuxuuna yidhi waa la itixaamay nebiyullaahi ibraahim bikalimaatin fa atamahunna sidaas baa marka u qaadanaysaa nebiyullaahi ibraahimna wuu taam yeelay rabbihudaas damiirkaas in faacilka lala xiriiriyo oo lagu daro waa lagama maarmaan waxa weeyaan damiirkaasi wuxuu u noqonayaa mafcuulka ka horeeya oo ibraahiim ah haddii faacilka la hormariyo oo rabbihu horey la dhigo oo damiirkiina la socdo waxaa imaan lahayd cawdu damiiri calaa muta'akhirin lafdan wa rutba damiirkii inuu u soo noqdo mid ka dambeeya xagga lafdiga iyo xagga rutbada labadaba kaga dambeeya oo waa mafcuulka ibnu maalik waa isagii lahaa washaaca naxwu khaafa rabbahu cumar washada naxwa zaana nawruhu shajar waa isagii lahaa markaas wixii iska shaada mooyaane sida kale sidaa weeyaan qaacidadu sidaa ilaahi subxaanahu wa tacaala marka u saaray oo isaguna uga soo baxay nabiyullaahi ibraahima fa atamahunna la yidhi qaala wuxuu yidhi innii anigu jaaciluka waxaan kaa yeelayaa nabiyullaahi ibraahiimow linnaasi dadka waxaan kaaga dhigayaa imaama imaam baan kaaga dhigayaa qudwa iyo dayashaan kaaga dhigayaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahiim wa min duriyatii ilaahayow duriyadaydana a'ima ka dhig a'immatan ilaahayow yeel wajcal min duriyatii a'imma duriyadaydana ilaahow a'immo ka yeel xaggeeda qayb ka mid a marka duriyaddii waa isku jidhaayo waxa weeyaan kuwa fiican iyo kuwa aan fiicnayn bay yeelanayaan saalixiin iyo khayru saalixiin kuwa mu'miniin iyo kuwa aan iimaan lahayn qaala ilaahay wuxuu yidhi laa yanaalu ma gaarayo cahdii aniga cahdigaygu iyo fadligaas weyn oo madaxnimada ah addaalimiina kuwa daalimiinta kuwaasi iyagu aa'imo noqon mayaan laa yanaalu cahdi adaalimiin laa yanaalu ma gaarayo cahdi aniga cahdigaygu addaalimiin kuwa daalimiinta cahdigaygu ma gaarayo marka imaamnimada loo jeeda aayaddu waa alimaama fiddiin weeyaan imaamnimada xagga diinta taa weeyaan waa waxa weeyaan nebi ibraahim hadde nebinimaa la siiy taasna kuwa daalimiinta la siin mayo laa yanaalu cahdi daalimiin weeyaan ilaahay waa ka xarimay ma helayaan amaa imaamnimadan kaloo adduunyada kuwa gaalaha inay madax noqdaan dee arrinkaasi waaba arrin iska muuqda way jidhaa laakiin wax waxtaraya ma aho wax ictibaar loo fiican maaha imaamnimadaas waa middaa diinta weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laa yanaalu cahdi adaalimiin kuwa daalimiinta ah oo duriyadaada ka mid a cahdigaygaas ma gaarayo weeyaan imaamyaal laga dhigi maayo ilaa waa gaale kuwa gaalada ah oo daalimiintu dulmiga meesha u sarraysa gaaray ee gaalnimada ku jira weeyaan nabiyullaahi ibraahim marka waa sabir badnaa qoomkiisii waa isagii ka tegey oo ka hijrooday namruud waa isagii la dooday ilaahay kala dooday subxaanahu wa tacaala ilaa ninkaasi gaal buu ahaa waa isagii nebiyullaahi ibraahim sabray naartii iyo dabkii markay ku tuureen inay gubaan darteed waa isagii waddankiisi ka hijrooday waa isagii lagu intixaamay wiilkiisi inuu gowraco waxaaba la leeyahay asaxul aqwaal waxa weeyaan ilaahay jirabidda uu jirabay ibraahim rabbuhu bikelimaat kelimaadka intaa laguba fasiro arrimaha waaweyn oo nebiyullaahi ibraahim sameeyey oo uu ku guulaystay oo uu ka soo baxay inay taa ahayd waid jacalna albeyta wadkur waxaa kaloo ka sheekaysaa id waqti jacalnaa aan yeelnay albeyta beytkii mathaabatan aanu mathaabo ka dhignay iyo marjic linnaasi dadkana aan uga yeelnay mathaabatan marjican linnaasi marjic ay dadku u noqdaan oo dhinac kasta ay ka soo qaabilaan markii aanu ka yeelnay taasna bal ka sheekee baa la yidhi albeyt marka la yidhaahdo waa kacbada weeyaan waa ismi qaalib ahoo loo yaqaano kacbada beyt haddii la yidhaahdo kacbada ku dhacaya sida mathalan nejmi haddii la yidhahdo inta badan athuraya bay ku dhacdaa xidigaha lixaha la yidhahdo sida mathalan calamuqalabo ay ugu noqotay alkitaab haddii la yidhaahdo nuxaadda agteeda wuxuu calamuqalabo ku noqday kitaabkii siba weyhi kitaabu siba weyhi kitaabka la yidhaahdo iyo arrimo badan oo kale kuwaas oo kale la mid a ayaa jira mathaabatan baan ka yeelnay baa ilaahay leeyahay linnaasi dadka iyo wa amnan makaana amnin baan ka dhignay ama wa amnan daa amnin amni midu saaxiib oo ciddii halkaa gasha amni ay helayaan ilaahay baa dadka qalbiyadooda wuxuu wadeeca dhigay guriga ilaahay weynayntiisa iyo sharfiddiisa amnigaasa ilaahay ka dhig wattaqiduu yeesha baan markaan nidhi wa qulnaa linnaasi bay ka dhigan tahay dadkii waxaan u nidhi wattakhiduu waxaa ka yeelataan min maqoomi ibraahiima nebiyullaahi ibraahim maqaamkiisa musallaa makaanu tukan meesha maqaamu ibraahim waa dhagixii nebiyullaahi ibraahim markuu dhisayey kacbada oo ku istaagi jiray marka min maqaami ibraahiima cinda maqaami ibraahim waxaa ka dhigantaa meeshaas agteeda meeshaa gadaasheeda la istaagayaa maqaamu ibraahiimka musallan ka yeesha meel musallaayo halkaa ku tukada weeyaan waa salluu cindahu halkaas maqaamka agtiisa ku tukada halkaas baa lagu tukanayaa ilaa maanta nebiyullaahi ibraahim maqaamkaas dhagaxaasi waa yaallaa meeshii iyadoo raadkii iyo ma garanaysaa lugihiisa calaamadoodii ay ka muuqato marka waxaanu ka dhignay mathaabatan linnaasi iyo wa amnan baan ka dhignay masderkii baa meesha la dhigay booskii isimka faacil amnan aaminan ama amnan daa amnin ilaa aayad kalea waxay tihi waman dakhalahu kaana aaminan oo sidaa ku timid isimka faacil wa khayru maa fasartahu bilwaalidina waa iyada la yidhayo qur-aanku marka isagu in la isku fasiro wax ka wanaagsan ma jiraan wixii waalidka ay soo arooray oo qur-aanka kaloo yimid iyo axaadiidta in lagu fasiro ayaa ugu khayr badan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waatakhiduu min maqoomi ibraahiima musallaa ilaahay dadka qalbigooda halkaa waa jeclisay maxabbaa ilaahay u geliy way u soo noqonayaan caalamka dhinacyadiisa ay ka imaanayaan markastoo ay yimaadaan cishqi iyo jacayl baa u kordhaya wacahidnaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wacahidnaa waxaanu u ballanna wacahidnaa awsaynaa waxaan u dardaaranna wacahidnaa amarnaa waxaan amarnay intaba waa lagu fasiraya ilaa ibraahiima nebiyullaahi ibraahim iyo wa ismaaciila nebiyullaahi ismaaciil oo wiilkii nebiyullaahi ibraahiima waxaanu amarnay an dahiraa dahira beytiya gurigayga waxaad u dahidhaan lidaa'ifiina kuwa daa'ifiinta ah ee dawaafaya kuwa u nadiifiya oo u dahira macnaha an dahiraa ey bian dahiraa dahiraa beytiya gurigayga lidaa'ifiina kuwa daa'ifiinta ah u dahira ee dawaafaya iyo wal caakifiina kuwa caakifiinta ah ee muctakifiinta ah ee halkaa ku negi iyo warukaci kuwa rukuucsan assujuudi ee sujuudsan waxay ka dhigan tahay rukuucda iyo sujuudda iyo salaadiibaa iska lehe kuwa almusalliina kuwa tukanaya macnaha kuwa u nadiifiya waxay aayaddu jamcinaysaa dadkii cibaadaysanaya noocyadoodii kuwa waa daa'ifiinoo waa dawaafayaan marka halkaad tagti kuwaa dawaafaya kuwa waa muctakifiinoo waa fadhiyaanoo ictikaafay ku jiraan kuwana waa musalliinoo kuwa tukanaya oo kuwa rukuucsan iyo kuwa sujuudsan le macnaha weeyaan kuwa u dahira qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid qaala ibraahimu rabbi ijcal haada baladan aamina wadkur waxaa ka sheekaysaa id waqti qaala uu yidhi ibraahimu nabiyullaahi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal ka yeel haadaa makaankan beladan beled beledkaasoo aaminan aamina ama ijcal ilaahayow ka yeel rabbi yaa rabbi ijcal ka yeel haadaa kan ilaah waxaa ka dhigtaa meesha waa makal mukarama ilaah waxaa ka dhigtaa beladan beled ka dhig beledkaasoo aaminaa ilaa u beled aamina ka dhig daa amnin amni u saaxiiba ahelkiisu ay fii amnin waistiqraar amni iyo deganaansho iyo xasilooni ay haystaan ilaahayo ka dhig meesha meel ammaana ka dhig dadka ehelkiisa ee ahlu beytka noqonayana halkaa guriga ilaahay ehelkiisaana ilaahayow rabbiyow iyagana amni sii waa isla socdaan weeyaan ilaahu amnigaa ka dhig nebiyullaahi ibraahim baa sidaa ku duceeyey calayhi salaam ilaahu amnigaa ka dhig buy ilaahay waa aqbala subxaanahu wa tacaala warsuq ilaahayow arsaaq ahlahu ahelkiisana ilaahayow ku arsaaq min athamaraati makaankaa ehelkiisa gurigaa ilaahay ehelkiisa kuwa ah oo mu'miniinta waa mu'miniinta halkaa kuwa degan ilaahayow waxaa ku arsaaqdaa min athamaraati midhaha xaggood ilaahayow kaga arsaaq oo si anwaacda thamaraadka midhaha noocyadooda ilaahu si man ilaahayow ku arsaaq aamana rumeeyey oo minhum iyaga ka mid a billaahi ilaahay rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri iyo maalinka dambe ilaahaya maalinka dambe kuwa rumeeyey waa muuminiinte ilaahayow ku arsaaq dee nebiyullaahi ibraahim maadaama markii hore imaamnimada uu ilaahay baryayey oo yidhi ilaahu duriyaddeeda siiyo markaa laga diido la yidhi kuwa daalimiinta oo gaalada ah imaamnimadaas loo dhiibi maayo waxa weeyaan haddana tiiba uga qiyaastay oo ilaahayow halkaas dadka jooga ilaahayow midhaha ku arsaaq noocyadooda weliba kuwa iimaan kale man aamana minhum billaahi walyowmi alaakhiri kuwii muuminiintu ku khasisay ilaahay wuxuu yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi waman kafarana wa arsuqu man kafara kii gaaloobayna waa arsaaqayaa fa umaticuhu waa u raacaynayaa kaa qaliilan waman kafarana waa arsaaq kuwa gaaladaana arsaaqda ka goyn maya waa siinayaabaa ilaahay yidhi oo midhaha iyo arsaaqda way helayaan fa umaticuhu waa u raaxaynayaa kaa gaaloobay qaliilan in yar adduunyada waa wax iska yar mu'minka saan u arsaaqayo ayaan u arsaaqaya waxay ka dhigan tahay ma khalqi baan inta abuuro baanan arsaaqaynin cid inta noole abuuray mayaanan arsaaqayn taa ma dhacaysa weeye ha ahaatee kan gaalkaa fa umaticuhu waa u raaxaynaya adduunka qaliilan wax yar mataacan qaliilan waa intuu nool yahay keliya weeyaan humma intaa ka bacdi adbaruhu gaalka waxaan u dhibgelinayaa ilaa cadaabi nnaari naarta cadaabkeeda ayaan u dhibgelinayaa waa la cadaabayaa weeyaan meela uga carari karo iyo meela uga baxsan karaan cadaabkaa ma jidho wa bisa waxaana baas lahaaday almasiiru masiir iyo marjic baa baas lahaaday meel loo noqdana naar baa u baas leh waxa weeyaan almaqsuusu bidami naarta weeyaanoo hiya iyadaa ugu baasle weeyaan marka risqigu waa raxmad ilaahay keenayoo kan baarigaa iyo kan faajirkaaba waa la siinayaa laakiin imaamnimadu khaas waxay ku tahay imaamnimada wanaagsan diinta hoggaankeeda qofka laga dhigo kuwa mu'miniinta ah marka waxay ka dhigan tahay gaalka haddii arsaaqdii inta laga gooyo oo kuwa iimaan kale keliya la siiyo haddee gaaladii markaas iyagoo arsaaq raadisa ay sidaas iimaan ku sheegtaan oo ku rumeeyaan lama garanayo inay arsaaqdaas darteed iimaanka u yeesheen oo meesha cunno raadis keliya ay iimaanka ugu dhawaaqeen iyo inay dar ilaahay ka tahay markaasaa si khiyaar ay u noqoto arrintu waxa weeyaan inaan arsaaqdii la wada siiyo kii gaalka ahaa iyo kii mu'minkaa labadiiba waa la siinayaa haddii kale lama garteen qofkaan iimaanka yeeshay inuu ikhlaasi ilaahay dartiis iyo adeecid ou iimaanka u qaatay iyo inay ku kallifayso inuu arsaaq helo oo la yidhaahdo markaas arsaaqdaa darteed ayuu iimaanka u qaatay in biil ou helo wa biisa almasiir baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala meel loo noqdana halkaas baa u baasleh qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyt wa ismaaciil wadkur waxaa ka sheekaysaa nabiyullaahi maxamed oo calayhi asalaatu wasalaam id waqti yarfacu ibraahiim nabiyullaahi ibraahiim oo kor yeelayey alqawaacidda asaaska qawaaciddaasoo min albeyt ka ahaatay wa ismaaciilu ismaaciilna oo kor yeelayey waa isdhaleena nebi ibraahim oo aabbihiiya ismaaciil oo isna nebi ah oo wiilkii ah ayaa asaaskii kor yeelayey labadaa rasuul weeyaan qawaacid albeyt waa kacbada asaaskeeda weeyaan ilaa waxa weeye dhismayaal badan bay soo madhay oo waxa weeyaan dee nebiyullaahi ibraahim baa dhisay oo harag ka qaadayoo saa kor ugu taagay rabbanaa taqabal mina yaquulaani xaalay leeyihiin wa yaquulaani waxay lahaayeen ama wahumaa yaquulaani labadaa nebi waxay lahaayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagayow taqabal minaa ilaahayow naga aqbal innaka adigu anta adigu assamiicu baa ilaahayow tahay alla samiica maqal badana alcaliimu cilmi badana ayaa ilaahayow tahay ilaahu naga aqbal camalkan bal u fiirsa labadaa nebiyo iyagoo laba nebi ah shaqaday hayaanna ilaahay u diray nebiyullaahi ibraahim dhismihii uu samaynayo shaqaalanimana nebiyullahi ismaaciil ku shaqaynayo guriga ay dhisayeen gurigii ilaahay uu yahay amarkay ku dhisayaan amarkii ilaahay uu yahay iyagiin laba nebi ay yihiin bay ilaahay baryayaan waxay leeyihiin ilaahayow naga aqbal oo camal khaalis oo adiga dartaan uga jeedno ilaahu ka dhig innaka anta asamiicu alcaliim baa ilaahayow tahay ilaahay alla samiico ducadayada maqlayaa tahay ilaahayoo caliim baa tahay niyadayada waa og tahay ilaahayoo naga aqbal saasay lahaayeen marka in qofku ducayso ducada badiyo acmaasha saalixada xataa cibaadada iyo salaada iyo khayrka oo la imaanayo oo yidhaahdo ilaahayoo iga aqbal baa loo baahan yahay waid yarfacu markuu kor yeelayey yarfacu baa laga cabirayo tacbiirka waxaa lagu keenay siiqatulmudaaric maadi baana laga xikaayoonayaa koryeelkan iyo arrimahan iyo arrimo horey u dhammaaday wey waxaa lasoo xaadirsanayaa suuradii maadiyada ahayd oo tagtay dhismihii markii uu socday sidii annagoo hadda indhaha ku hayno oo kale iyadoo shaqadii ay socoto saasaa looga cabiray baa lyidhi ilaahay wuxuu yidhi labadaa nebi waxay lahaayeen rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim ducadii bay wadaana waxay dhaheen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga naga iyo wajcalnaa naga yeel annaga muslimayni laba kuu hoggaansamay laka adiga ilaahay oo naga dhig wa min duriyatinaa ilaah wajcal ilaah ka yeel min duriyatinaa duriyadayada xaggeedana ummatan ummadaasoo muslimatan laka adiga kuu hoggaansatay jamaaca adiga kuu hoggaansatay ilaahay oo ka yeel waarinaa ilaahayow na tusi manaasikanaa ilaahu manaasigtayada iyo acmaashayada ilaahu na tusi waxay ka dhigantaha waarinaa na tusi ilaahayow callimnaa na bar diinta sharaa'icdeeda iyo xajka manaasigtiisa meelaha la maro manaasigtaa waxaa lagu fasira amaakinta xajka la marayo oo ay ka mid tahay dee carafa meeshii la istaagaya ilaahuna bar musdelifadii ilaahuna bar mina ilaahuna bar dhagax tuurkii sidii oo kale amaasha meelaha lala imaanayo o dhan ilaahuna bar weeyaan watub calaynaa ilaahayow naga toobad aqbal innaka adigu ilaahayow anta adigu attawaabu baa tahay alla toobad aqbalid badan alraxiimu baa ilaahayow tahay alla magana attawaab alraxiim raxmad badan naxariisasho badanoo waa laba siiqo oo siiqooyinka mubaalaqada ka mid ah waxa weeyaan tawaab waa facaal facaalkaas iyo raxiim alraxiim waa faciil iyaduna weeyaan labaduba waa siiqooyinka mubaalaqada weeyaan marka shaqadaa socoto oo guriga ilaahay in loo dahiro dadkana ilaa maanta waa socota ay shaqo wanaagsan weeyaan guriga ilaahay in la nadiifiyo in la dahiro waxa weeyaan la carfiyo la hagaajiyo shaqo aada iyo aada u qiimo badan oo wanaagsan weeyaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyo wabcad soo saar fiihim duriyaddaa dhexdeeda ummata muslimata laka ummaddaa muslimadaa dhexdeeda rasuulan rasuul oo minhum min anfusihim iyaga ka ahaaday rasuulan minhum min anfusihim weeyaan waa duco mubaarakaay oo nebiyullaahi ibraahim duceeyey oo ilaahayna aqbalay in ilaahay soo saaro assiraaj almuniir muxamed sala allahu caleyh wasalam nebiyullaahi moxamed buu ku ducaynayaa ilaahu duriyaddaa dhexdeeda waxaa ka soo saadhaa rasuulan minhum rasuulkaasoo yatlu akhriya calayhim dushooda aayaatika ilaahu aayaadkaada qur-aanka ku dul akhriya oo wa yucallimuhum ilaahayow bara alkitaaba kitaabka bara ilaahayow kitaabka bara kitaabka bara qur-aanka cadiimkaa weeye iyo walxikmata xikmada xadiida iyo sunnada weeya oo wayusakiihim ilaahayow dahira yucallimuhum alkitaaba walxikma wayusakiihim dahiro shirkiga iyo xumida iyo waxaasoo dhan ka nadiifiya innaka adigu ilaahayow anta adigu alcasiizu baa tahay alla haaliba bakti ilaahayow alladii laa yuqhar walaa yuqlab allaha aan la qahrin laga qaalib noqon baa tahy alxakiimu baa ilaahayow tahay allah xakiimkaayo waxa weeyaan aan samayn ilaa waxay maslaxaddii xikmaddu keentay mooyaane aan wax kale samayn ilaahayow adigu kaasaa tahay sidaasaa ducadoodii ka mid ahayd ducadoodii sidaasaa ka mid ahayd ilaahayna ka aqbalay marka alxikma waxaa kaloo lagu fasiray alcilmu naafic cilmiga naafica waa maxay waa cilmiga almasxuubu bilcamal camalfalka cilmiga lala xiriiriyey weeyaan waxaa looga jeedaa sunnada nebiga mudaharada ah kitaabka iyo sunnada calayhi salaatu wasalaam sunnadii nebigeen taas baa looga jeedaa baa liidhi marka nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxa weeyaan iyo nabiyullaahi ismaaciil halka nebi oo abtiriskiisu maro inta nebi ismaaciil mara nebi ibraahim ku dhaca waa nebigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam ducadaasna duca la aqbalay bay ahayd sidaa darteed ambiyada kale oo dhan nebi ibraahim waxay kaga soo dhacaan nebiyullaahi isxaaq bay soo maraan isxaaqna waa inay nebiyullaahi ibraahim halkaas iyagu kasoo dhaadhacaan oo abtiriska kasoo galaan markaa nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi ibraahim aalkiisa salaada marka la tukanayo waa iyada lagu sheego oo ataxiyaadka lagu daro waxa weeyaan iyagoo lala xiriiriyey nebiyullaahi maxamed caleyhi salaatu salaam oo iyada la yira dhahayo wey allaahumma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim ambiyadii kale waa iyadan halkaa lagu darin arrintaas maxay tahay haddii la yidhaahdo jawaabtu waxa weeyaan jawaabo badan baa laga baxshay mid ka mid a haddaan soo qaadno nebiyullaahi ibraahim waa isagii nebi maxamed ku duceeyey ilaahay inuu kasoo dhex saaro ummaddaas nebi maxamed baa ilaa lagu fasira aayaddaas markaasaa ilaahay wuxuu dareeriyey carabada ummadda nebi maxamed inay nebi ibraahim iina sheegaan ilaa qiyaamada sidaas baa magaciisa loo sheegaya ilaahay baa ammaan wanaagsan u reebay waxa weeye xaqii uu lahaana waa loo waa macnaha waa loo waa loo beegtoomaya nabiyullaahi ibraahim marka labaad isagaa jawaab labaad waxa weeyaan rabbigii weydiisay wajcal lii lisaana sidqin fil aakhiriin ammaan wanaagsan ilaahay baaqi yeelo ummaddii marka baynu ka mid nahay gadaal ka timid ammaan wanaagsan baa ilahay ummaddan kuwa aakhiriinta innagii weeyaan ilaahay ugu baaqi yeel marka arrimahaasaa ka mid a marka nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam dee waa isagii duceeyado bar dambe nebigu waa isagii lahaa xadiid odhanaya nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ana dacwatu abi ibraahim aabbahay ibraahim ducadiisii baan ahay wa bushraa ciisa ciise bishaaradiisii baan ahay ilaa wa mubashiran birasuulin yaatii min bacdi ismuhu axmed qur-aanka waa yada lagu sheegay wa ru'yaa ummi hooyaday ru'yadeedii baan ahay xadiidka xaakim baa kusoo warinaya kitaabkiisa almustadrag mujaladka labaad afar boqol toban iyo sagaal cirbaad binu saariya ayaana laga wariyey radia allaahu canhu wuxuu kaloo yidhi imaamka la yidhaahdo abubakr ibnu durayd kullu kalimatin wacadadka kelimad kasta oo ku wacdida ama kuugu yeedha wanaag aw nahadka can qabiixin ama xumaan kaa reebta fa hiya xikma xikmad baa la yidhaahdaa marka xikmadda taasna waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa alfiqhu fi ddiin diinka oo la fahmo sunnadana hadda waa inagii waa iyana xikmaddu inayba sunnadii tahay iyana waa iyada ay tafsiirka ugu weynba ay tahay darsigeen intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab